أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo faahfaahin ka bixisay kamiinkii shalay lagu laayay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada runirgood haddaba waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waraysi gaar ah oo idaacadda andalus ay la yeelatay waaliga wilaayadaasi sheekaba ku tukade qodobadeena kale waxaa ka mid ah munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayay nabadoon ay yeelato mid ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan oo lagu qabtay deegaan hoostaga magaalada beledweyne mas-uuliyiin iyo marti sharaf hadalla kala duwan ka jeediyey ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid ah jabuuti oo ka soo jawaabtay eedeen uga timid maamulka somalilan iyo mucaaradka axmed madoobe oo taageeray go'aankii looga horyay qorshihiisii wax ka beddelka dastuurkooda gacan ku samayska ah xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka oo sida hordhaciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuran doonnaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay kamiinkii shalay lagu laayay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ujeedkoodu ahaa inay dhibaato iyo dhac ka geystaan deegaano hoostaga degmada runirgood ee wilaayadaasi haddaba waxaannu waraysi gaar ah la yeelannay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo uu kaga hadli doono howlgalkii ugu dembeeyey ee murtadiintaasi lagu laayay iyo sidoo kale xaaladda guud ee ka jirta wilaayada shabeellada dhexe waraysigan waxaa inoo qaadaya walaalkeen maxamed xasan al faatix
bismillaah sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus
jasaaka allahu khayran waa ku dhowaan shalay dagaalo ayaa ka dhacay wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellaha dhexe maxaad xog ah oo naga siin kartaa sida ay wax u dhaceen bismillaah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun shalay oo ahayd maalin axada taariikhduna afar iyo labaatanka bisha labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan shan ahayd waxaa kamin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ogaas ee hoos yimaada degmada roonurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca
waa tahay maxay ahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee mujaahidiintu ay kamiinka u dhigeen horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaabo yaryar oo maleeshiyaad xamar laga keenay oo deegaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii kasoo harayna waa la socdeen marka labadaas qolay ka koobnayn maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray kamiinkaas waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kulul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bekam iyo qori fala ama jitri waxaa ugu darnaa in maalintaas xadda labiiyo tobankii la eryanayay ilaa haddana meel aysan isku sheegin oo wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen marka khasaa'irka eh, xagga maadiga iyo xagga nafsigahuba ilaahay baa ku ku jebiyey muddo qiyaastii laba sano ah ayaa laga joogaa markii duulaanka ashahaadala dirarka ah lagu soo qaaday wilaayada aad mas-uulka ka tahay halkee duulaankaasi ku dambeeyey alxamdulilaahi laba sano kadib eh, dagaalkaa socday waxaan awalan ilaahay ku mahadinaynaa magaciisa latiif oo ah qofka inuu ku riixo waxa asaga dantiisa haba nace qofku maogtahay waxaas danteenna anagu ma naqaan ilaahay baa yaqaan wallahu yaclamu wantum laa taclamuun marka nimankaas waa isu soo abaabuleen ayagoo kaashanaya ciidanka maraykanka iyo saliibiyiinta afrika oo dhan dagaalkaas labada sano socday runtii waxaa lagu talagalay in lagu baabi'iyo ciidamada mujaahidiinta si meesha looga saaro share- ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna wuxuu leeyahay inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahayna waxbuu shirqoolayay Eh, ayaguna waxbay shi- shirqoolayeen shirqoolka ilaahay ayaana wa- wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin allah ayaa shirqoolay ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wallahu muxiidun bilkaafiriin marka ilaahay ayaa hareereeyey waxuu u tusay inaan nahay dad yar oo la soo afjari karo oo la baabi'in karo inaan nahu u tusay laakiin markii goobihii uu tegay isagaa laayay falam taqtuluhum walaakin allaha qatalahum waa baabi'iyey hal goob ay ku guuleysteen maalinta dagaalkaas la bilaabay iyo maanta intuu dhaxaysa ilaahay waa u diiday waxayna halkaas ku waayeen khasaaro aad naf iyo maal ah ciidamadii iyo saraakiishii loogu talagalay inay islaamka la diraan muddo aad u dheer loo soo tababaray oo gaaladu ay kusoo carbisay ilaa maraykan ilaa turkiya meeshaasay ku baabi'een ciidanka halkaasuu ku baaba'ay waxay hubahay wateen oo loogu talagalay in inaga lagu laayaan oo gaalo isugu soo dartayna ilaahay wuxuu ku wareejiyey gacmaheedna waxaa la dhihi karaa marka waxay noo yimaadeen annagoo jabhad ah oo garab rarata ah maantana waxay naga tageen annagoo u hubaysa sidii dowlad marka qaala tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha suma takuunu calayhim xasratan suma yuqlabuun aayaddaas ayaa ku dhowowday falilaahi alxamdu marka dagaalkaasu wuxuu ku dhammaaday inuu gebigiisuba faa'iido u ahay mujaahidiinta ilaahana ilaahay mahadiisna maantana waxay joogtaa in xasan sheekh uu yidhaahdo shabaab wixii wada hadal iyo nabad uga keeni kara ha ka keenana adduunyada oo u qayshayay shalayna wuxuu lahaa waa duqaynaynaa waa ku degaynaa waa waa soo afjaraynaa waa baabi'inaynaa sa- saddex bilood nagu qaadamayso Eh, maaragtay waa waa u dhammaatay history waaye waxaasuu akrinaya goorma uu marka maxaa u diyaargareeyey marka wadahadallada iyo nabadda uu sheegayo waxaa u diyaargareeyey maxay ahaayeen marka ilaahay annaga qur-aankii wuxuu nagu tusay falilaahi alxamdu wuxuu nagu tusay aayaadkiisa tad- haddii la tadbiiqiyo in meesha wax kasoo baxayaan ilaahayna wuxuu leeyahay ya'khuduu biaxsanihaa waxyiga kiisa wanaagsan qaata haddii la qaato ilahay wuxuu leeyahay sa uriikum daar alfaasiqiin haddii diinta dhab loo qabsado in daarulfaasiqiin uu baaba'ayo siyaad barraa faasiq ahay waa baaba'ay intaasoo qabqablay lixdankii ilaa maanta inta ka dhexaysa nin gaalnimo nagu hogaaminayo Ga- gaal gaala soo dirsata una hogaamayey laakiin sa uriikum daar alfaasiqiin ilaahay mid kastaba wuxuuna tusay meesha u dambaysa uuna tusay marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin gaalkaas wuxuu ku dhammaaday saalix inuu u yahay mujaahidiinta u ahay annaguna aan ogeyn ilaahay nagu riixay ayaana ku mahadinaynaa oo dagaalkaasna gelshay asagaana weydiisanaynaa inuu nootaam yeelo waa tahay een, deegaano ka mid ah wilaayada cadowga uu haysto waxaa ka jira dagaal beeleedyo arrinkaas maxaad kala socotaan
horta dagaaladaas aad arkayso sideedaba waa waxyaabaha lagu daalinayo ummadda soomaaliyeed waana qorshaha dhan ee ay gaalo wado dadka soomaaliyeed in ayaga laysku mashquulso laba isdilaysana cadow bannaanka iskama ceriyaan marka waxaad ogtihiin oo dhammaan ummadda soomaaliyeed og tahay hadda dagaalada ka socda dhulka in ay tiro beereen waxaad ogtihiin eh, saleebaan iyo mareexaan inay isku dilayaan meesha la yidhaahdo galmudug dhexdeeda sacad iyo laalkase inay isku dilayaan dir iyo cayr ay balan balan isku dilayaan xawaalle iyo abgaal inay isku dilayaan aadayabaal iyo haddii kale inta ceelbaraf u dhexaysa abgaal iyo abgaal dhexdiisu inay isku dilayaan hadda xariiqi loo kala dhigaayo muxuu ahaa degmada cadale cadale cayr iyo xawaalle inay matabaan isku dilayaan kulli waxaasoo dhan mashruuc oo gaaladu ay wadato waaye waana in soomaalida laysku baabi'iyo kadibna dinku dilaya ninkaaga daradhu ma jira la yidhaahdo nin kastaba oo gaal raadsado nin kastaba oo hub gaalada u doonto ayagu markii isbaabi'aana waddankooda la qaato annaguna dadkaas inaan heshiisiino kitaabka ilaahay ku kala xukunno haddii alla idanka leeyahay ayaan u dagaalamaynay intii aan dhulkaas gacanta ku haynana waxba dagaalo kama dhicin siaad ogtahay hadda taariikhda haddii dib loo raaco kun sagaal boqol afartan kowdii bishii janaayo ayaa ceelbaraf la muday ceelka ceelbaraf oo dhowr maalmood mudan ayaa nin xawaadle lagu dilay afartan iyo kowdii dagaalkii kasoo bilowday laba kun iyo sagaalkii ayaan kitaabkii dib uga fidinay aadan yabaal iyo iyo muqokori iyo dhulkii moogta hiiraan iyo dhulkaas waxay ku xisaabtameen waxay kala haayaan waxay hub kala haayaan waxay dad kala direen buugaa lagu kala qortay waxaan kasoo bilownay afartan iyo kowdii maanta inta udhexaysa inaan heshiisiino wixii ka dhacayo laga soo bilaabo ninkii lagu diraa ceelbaraf arrintaas marka annaguna waxaan rabnaa inaan isku tolno soomaalida an walaalayno cadowguna inuu kala qaado rabaa marka baciid ma aha waxa soomaaliya ka socda waa hadaf gaalo hubkana aydaa isugu dhiibaysa dowlad goboleedyada la sheegaayo iyo qabqablayaasha la sheegayana waa dadka lacag loogu dhiibi lahay hubka isku dilayaan markaa soomaaliya inay daruus badan ka barataa muhiim ah ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadal haynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa janalka wararka ee alkatayb barta alkatayb waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey sawirada bakhtiyada qaar ka mid ah maleeshiyaadkii murtadiinta ee shalay lagu laayay duleedka degmada ruunirgood ee wilaayada shabeellada dhexe markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka axmed madoobe oo taageeray go-aanka aadan khaliif golaha ay ku midaysan yihiin xubnaha musharaxiinta ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa taageeray go-aankii uu qaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha dawaaqiidda ridada jubbaland kaasi oo uu kaga soo horjeestay qorshe uu wato murtad axmed madoobe xubnaha oo shir jaraa'id oo wadajir ah qabtay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin go-aanka uu murtad aadan khaliif kaga soo horjeestay in uu axmed madoobe wax kabedel ku sameeyo qaar ka mid ah qodobada dastuur gaaleedka u degsan maamulkaasi waxay sheegeen in axmed madoobe uu isku koobay awoodda maamul ee ridada jubbaland ilihii dhaqaale uu leexsaday maamulka maleeshiyada maamulkaasina uu isaga yeeshay ugu dambeynna uu la soo baxay dhaqan keligii talisnimo waa sida ay hadalka u dhigeen waxay sidoo kale baaq u jeediyeen axmed madoobe iyaga oo u sheegay in uu meel iska dhigo qorshaha uu damacsan yahay maadaama uu wakhtigu ka dhammaaday waxayna ugu dambeyn baarlamaanka daaquudka ah ee maamulkaasi u soo jeediyeen inaysan wax kabedel ku samayn qaar ka mid ah qodobada dastuurka maamulkaasi shirka jaraa'id ee ay qabteen xubnaha mucaaradka maamulka ridada ah ee jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli waraysi saacadihii lasoo dhaafay uu bixiyey wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada kooxda ridada murtad maxamed cabdulaahi omaar uu eedeymo xoogan ugu jeediyey murtad axmed madoobe sidoo kalena uu ku bogaadiyey go-aanka ka soo baxay xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha dawaaqiidda ee maamulka ridada jubbaland haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa jabuuti oo ka jawaabtay eedeyntii uga timid muuse biixi mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ah ee jabuuti ayaa iska fogeeyey eedeyntii muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan u jeediyey dalka jabuuti wasiirka maaliyadda jabuuti eliyas muuse dawaale oo qoraal ku faafiyey barta uu ku leeyahay ex ayaa tibaaxay in jabuuti ay tahay meel u taagan wadajirka iyo isdhexgalka gobolka waxa uu intaasi ku daray in jabuuti aanay faragelin arrimaha siyaasadeed ee jaarkeeda fadlan jabuuti ha ku soo darina siyaasaddiina gudeed iyo ololayaashiina maskaxda ku haya shalay waxaana lagu eedeeyey in aanu somalilan ku taageeraynay dagaalkii s c ee gobolka ayuu yidhi wasiirka maaliyadda jabuuti dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta jabuuti ayaa lagu sheegay in siyaasadda jabuuti ay ku dhisan tahay wada noolaanshiyaha iyo xaqdhowrka dadka la deriska ah waxaa nasiib darro iyo wax laga xumaada ah in muuse biixi ay ka soo yeerayaan maalmaha dambe hadallo kicinaya xiisad iyo colaad aan loo baahnayn ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee jabuuti haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinada ku daabacan waxay mid ka mid ah ka hadlaysaa dagaalka ka socda wadanka suudaan maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa gacanta ku dhigay caasimadda gobolka sinaar waxay sidoo kale ciidanka dacmu sariic ay ku dhowaadeen xarunta ciidanka suudaan ee boorta suudaan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayey shirka ankara ku dhex maray kooxda ridada iyo dowladda itoobiya nidaamka xasan sheikh ayaa gorgortan ka galay badda soomaaliya warar la isla dhex marayo baraha bulshada ayaa qaarkood sheegaya in la doonayo in itoobiya marinbadeed laga siiyo bartamaha soomaaliya si gaar ahna gobolka mudug xubintiina caawa waa inaga inta
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda oo qayb ay ka tahay munaasabad ballaaran oo ka dhacday hiiraan balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aannu ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa waxaana la socodsiinaya wararkii ugu dambeeya ee filistiin walaalkeen suhayb cabdulaahi aadbaad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali maalinkii laba boqol lixdan iyo sagaalaad ayay socdaan duqaymaha diyaaradaha yuhuudda ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafana si la mid ah maalmihii hore waxaa dhacay xasuuqyo ka dhan ah shacabka reer filistiin tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda caafimaadka maamulka filistiiniyiinta waxaa lagu sheegay in maanta keliya ay shahiideen ilaa saddex iyo labaatan ruux kuwaasoo meydadkooda lasoo gaadhsiiyey cisbitaalada magaalada khaza dhaawacyada ayaa iyagana gaaraya ilaa sagaashan iyo kow ruux duqaymihii maanta dhacay ayaa tirada guud ee dhimashada waxa ay ka dhigaysaa soddon iyo toddoba kun iyo sagaal boqol oo ruux halka dhaawacuna uu gaarayo siddeetan iyo toddoba kun iyo lixdan qof sidoo kale faysalow waxaa intaasii dheer kumanaanka ku hoos jira burburka hoostiisa ee weli lagu la-yahay nolol iyo geeri sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen shuhadada qaar oo daadsan waddooyinka kooxaha gurmadka deg deg ahna waxaa u suurtageli waayey inay gaarhaan deegaanada qaar ay duqaymuhu ka dhaceen si ay u soo daabulaan dhaawacyada iyo sidoo kale shuhadada haddii halka aan kaga soo tagno xasuuqyada dhanka kale xaafadda xayi shujaaciya ah ee magaalada khaza waxaa ka socda dagaallo adag oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin oo xaafaddaasi ka difaacaya ciidanka gumaystaha yuhuudda oo duulaan ku soo qaaday toddobaadkii hore si la mid a maalmihii hore maanta waxaa dhacay dagaallo foolkafool ah iyo sidoo kale weerar kamayn ah oo ay muqaawamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda weerar khanaas ah oo xaafaddaasi ka dhacay waxay muqaawamadu ku beegsadeen hal askari oo yuhuud ah sidoo kale gaadiidka nooca maarkeefaha loo yaqaano ayaa lagu beegsaday qarax nooca miinada ah sidoo kale faysalo weeraradii maanta dhacay waxaa ka mid ahaa weerar lagu beegsaday ciidan ka tirsan sahaynada oo ku dhuumaalaysanayay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaaladaas kooxaha muqaawamada filistiin ayaana ku guulaystay in ciidankaasi ay ka dhigaan wax dhintay iyo wax dhaawaca warbaahinta muqaawamadu dhankeeda maanta waxa ay faafisay muuqaalo soo bandhigaya qayb ka mid ah howlgalladii kooxaha wax iska cabinta filistiin ay ka fuliyeen xaafadda xayu shujaaciya muuqaaladaas waxaa ka soo muuqanaya iyagoo beegsanaya gaadiidka kala duwan ee ciidanka sahaynada oo ay ugu horeeyaan taangiyada loo yaqaano meerkaafaha xubintii aan kusoo gudbin jirna wararkii ugu dambeeyey ee filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada hiiraan munaasabad ka dhacday deegaanka yucubka ee hoostaga magaalada beledweyn wilaayada hiiraan waxaa lagu caleema saaray nabadoonka cusub ee jifada maamiye ee beesha baadicadde nabadoon axmed maxamed xasan kalbaay munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo odayaal dhaqameed iyo guud ahaan hoggaanka dhaqanka ee qabaa'ilka dega wilaayadaasi ugu horeen waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada nabadoonka caleema saaratay الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه، وأن mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha dhallinyarada culimmada nabadoonnada waxgaradka wilaayaadka islaamka qaybihiisa kala duwan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh آه، wabacdu salaam ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh maadaama آه، igu soo magacaabay iyo dadkii iyo qaraabadii iyo ehelkii gogashaan lahaay ayaanu rabaa hal iyo laba inaan ka idhaahdo waxaan rabnaa ee, muddo badan ayaa halkan la fadhiyey soo aruurinteeda isku xirxirkeeda waxaa laga yaabaa qof waliba siduu rabay iyo maamulkii iyo agaasinkii inay wax naga dhinaayeen waxaan codsanaynaa dhammaan intii sidii laga rabay reerkan ee, siday rabeen waayey inaanalo cudurdaar waxaad ujeediin wejiyada meesha ka muuqdo iyo intaa nin ka badan inay geedaha ay ku jiraan ee, runtii dadka ay aad u fara badnaayeen dad wax maamulayay oo isu yimid ee, maamiyaha doortay nabadoon axmed maxamed xasan axmed kalbaay wuxuu jiraa meelo kala fog magaaladii beledweyne ilaa degmadii jalalaqsi ayaa lasaga yimid ee, maamiyuhu marka waxaa laga yaabaa qaarkood inaysan aqoonin la yidhaahda ninka hadlayo yaawa kan kale keewa lays weydiiyo intaasna waxaa keenayso dhulka kala fog iyo masaafada dan iyo guud nabadoonkii ayaa ka dhacay sidoo arkay u sheegay ma aha nabadoonka nabadoon xaaf degmo iyo meel qaas ee loo magacaabo waa nabadoonka guud ee laba maamiya aqal mudan ee maamiyo ah dalka iyo dibidda meeshuu ku yaala ayuu u yahay nabadoon waxaan u malaynaa wakhti badan ayaa nagula weydiiyey halkan allah u naxariistee nabadoon yuusuf yudu faarax markuu dhintay iyo intaan wakhti badan hal sana iyo samti ayaan nabadoon reerkan lahayn waxaana intaan raadinaynay waxaad u geynaysiin soomaalida adiila degan deriska adiila ah iyo wilaayada iyo maamulka halkan ka jiro qofka gedmi kara turxaan bixis kan kan kale kee waay runtii marka sidoo adeerkii uu sheegay waxaan keennay nin caalim ah diinta iyo maadiga dhaqanka iyo ummadda soomaaliyeed ee deriska nala ah fahamsan waxaan ku faraxsannahay annagoo maanta ee, adduunka meel walban ka joogno maamiya ee, aan taageersannahay soo turxaan bixinnay adinkana aad nala doorateen xafladdii iyo damaashaadkii iyo inta maanta meeshaan ka soo qayb gashay aad iyo aadaa u mahadsan tihiin muslimiinta waxaan leenahay xibin muhiim ah oo ummadda anfici doonto oo dalka iyo dadkaba anfici doona ayaan u keennaye mid cimriyo ummadda anfaca allah nooga dhigo mid cimriyo oo ummadda anfaca allah nooga dhigo soo dhowaada axmedow jira joog hadaa wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoonka cusub ee la caleema saaray oo lagu magacaabo nabadoon axmed maxamed kalbaay isagoona ballan qaaday in beesha uu ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka الحمد لله يمن بالفضل ويقضي بالحق ويحكم بالعدل إن ربي على صراط مستقيم أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية إلها مهد إسكالة أهلا سوكوبك نقد إيجي ضد مسلمين mahad alla kadib mahadcelin ballaaran oo aan u soo jeedinayo muslimiinta caam ahaan wujuuhda kala duwan ee na hor joogto ee madax leh ee culummo leh ee cuqalo leh ee salaadiin iyo nabadoonno leh ee haween iyo dhallinyaro leh ee xafladdan yimid liajli takriim alxamdu lilaahi beesha aan ka dhashay ee gogasha dhigatay ku takriimay inay u yimaadiin wakhtigooda samiinka ah qaaliga ay u soo huraan ayaan mahad ballaaran u celiyaa- u celinayaa bacda mahad allah intaa kadib noqdada labaad waxaan malaynayaa beeshaan ka dhashay ee beelweynta baadacadde guud ahaan xilkuna ma dansanin oo anigu maanan raadinin haddii tolkay ii gardini maanan diidin saa darteed waxaan rajaynayaa insha allah in aan guud ahaan islaamka gaar ahaan reer hiiraan oo aan kala qaad lahayn aan ugu shaqayno si cadaalad iyo sinaan ah nagama aha waxaan bishamaka afka korkiisa soo marsiinayno waa iga dar alle waa iga dar alle in aan si sinaana ugu shaqayno islaamka khaasatan reer hiiraan oo aan ka dhalanno aan dhex joogno waxaanu rabnaa hiil inaan u noqonno kitaabka ilaahay iyo sunnada ummaddan maxamediyada ah ee nabi maxamed adeecsan loo soo saaray in kor loo qaadoo lagu dhaqmo waa wax allaha lagu raalligaraynaayo haddii lagu dhaqmi waayena halaageeda la helaayo saa darteed waxaan rajaynayaa inta aanu wujuuda meesha taagan iyo inta maqalkayga iyo muuqayga maqli doontana aan u ballanqaadaya oo aan ilaahay ugu dhowaanaya inaan islaamnimada ku dhaqanno kuna toosnaanno dadkuna ku hogaaminno waxaan islaamnimada ahayna nama deeqaan dadka waxaa deeqo islaamnimada ayaa deeqo xuquuqdaada waxaad ka heli kartaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka alaih salatu salaam kama helaysid qawaaniin iyo wadaac bashari ah iyo ab iyo aboota ka soo gaarka kama helaysid sharcigu waa waadix asharcu waadix bixamdi illaah ima aayatu muxkama ow sunnatun maadiya ow ijmaacun qaa'im ow qowlun ijtihaadun saxiixun waadixun ka wuduuxu shams waa intaa adilada la deliishado waxaan intaa ahayn ma noqdaan diin ma noqdaano sharci saa daraaddeed walaalayaal tolkaygana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin oo gogasha dhigaya intaan isu keenay aniguna xilka culayska ah aanun aqligeeda iyo cilmigeeda lahayn meesha ii keenay waxaan igana ka codsanayaa inay sidai meeshaan hadda u taagan yihiin maydaankanay u joogaanay dhowrka caw iyo dhowrka bilood u soo joogeen inay sidaasi garab iigu ahaadaan wixii ilaahay xaqiisa oo sugnaan oo wanaag ahoo toosnaanta iyo islaamka nala degan oo dirsaalaha ah wanaag loogu soconayo inay igu garbayaan dulmina ay igu garbayn dulmina ay igu garbayn ayagana intaas ayaan ka codsanayaa alxamdulilaah dadkii iga horreeyey nuqabada ahaa nabadoonnada ahaa ee camalkanay ku jiriya shaqadan hayee dadka u hayay hadda habaa waa lagu dhul bartaaye saanqaad ayaan nahay waa socodbarada haddaa maydaanka soo fuushan ayaguna waxaan ka codsanayaa inay dariiqyaha na tusaano meelaha turaaturooyinka naga leexiyaan aabbayaalkeen dhaqanka ah ee reer hiiraan gaar ahaan beesha baadacadi nuqabadeeda iyo nabadoonnadeedane waxaan is leeyahay garbaha inayna qabtaanaan ayagana ka codsanayaa alxamdulilaah waa ka gadoomay walaaluhu afartan nabadoon iyo ninkii hadda shaqada hayay ee walaalkeen cabdiqaadir sheekh nuur oo yuusfidow maalintou dhintay ilaa hadda maanta aan meeshaan taagannahay camalkani reerka u hayay shaqada reerka u hayay iyo afarta nabadoonee guud afarta beelood ee baadacaddee waaweyn aan ahayn nabadoonno hoose nabadoonnada guud ah kitaabka qur-aanka ah wax lasu hadiyeeya asagaa ugu qiimo badan laakiin ma aha in la dhunkado meel la dhigto ma aha in qof laska siiyo qofkaan qaado la yidhaahdo saabdhir wax la yidhahdaa jiro iyo boorsada la dhex gashto ma ahane wuxuu rabaa in lagu dhaqmo xuduuddiisii iyo axkaamtiisii lagu dhaqmou rabaa sida ay igu dhiibteen ee kitaabka qur-aanka ay igu dhiibteen maydaankaana ugu sheegteen inay baadacaddu reefaqay u tahay culummo hormuudna u ahaydoy culummo ahaa jirta aad horey ugu sheegteen waxaan allaha markhaati gashanaya in aanan kitaabka ilaahay ee aad hadda kitaabaha meesha iigu dhiibteen haddaysan idinka ahayn hadiid meesha la keenay inaan u qaadanno min walbaba waa nabadoon kalamataytal roonin dhaqanka islaamkana meesha u fadhina aan u joognaa inaan kitaabka ilaahay annagana isku dhaqno ummaddanala diriskana kula dhaqanno iidana ku toosnaanno sidaa iigu dhiibteen allaha fashaad intaana markhaatigay ka tahay inaan ku dhaqmi doonnona ka leexanayn inaan ballanqaadaya intaa kadib wakhti ma harin aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan intaan weydiisanayaa oo muslimiinta oo meesha ku jirto waxaa intaan loo marayo tolka intaan u maraya waa culays culayskana hadduus ilahay kula qaadin lama qaadi karo inaa idinkana ducada igu kaalmaysaan haadaa maaqul asalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay wabarka guud ee beesha baadicadde wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed isagoona la dardaarmay nabadoonka cusub ee jufada maamiye ay caleema saaratay bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allaahu calayhi wasalam alxamdulilah ilaahayo mahad iska leh nagu soo waafajiyey xafladdan qiimaha iyo sharafta leh ee maanta lagu calaymo saaray walaalkeen أحمد محمد حسن أحمد ديك الباي لي هذا إلهي وحن كبريا أحمد ديك الباي حل كان لو إيبي أو علوس إنس إلهي لقرب قلا وحي إبان إلهي أسكر أحسده ما مين أس إلهي وديك كي إلهي دينتي سي كل هجامي إلهي وديك waxaan ilaahay ka baryaa kii maamiye isku caan maala ilaahay ku dhigo ilaahay ka dhigo ilaahay wax ka baryaynaa gaalo wadanka maanta soo duushay inta ilaahay wadankan ka bixiyo muslimiintana ilaahay askar ku dhigo ummadda soomaaliyeedna ilaahay waxaan ka baryaynaa qulubta in ilaahay soo dumo ilaahay kitaabkiisa ay xukun ay ka dhigtaan aan ilaahay ka baryaynaa muslimiinta meel joogta kor allah ka dhigo muslimiinta meel joogta kor allah ka dhigo gaalada allah jibi gaalada allah jibi qalbiga kuxba allah ku ridi argagax allah ku ridi musiibo allah ku ridi jab يهلا بالله كوري بابا الله كدي ودك الله نوغ سار ولا لهم فلسطين المسلمين تاني والمستضعفين تاني إلهي أو قرقاري إلهي معيقود الله النقض إسرائيل الله جبيه إسرائيل الله جبيه إسرائيل الله جبيه إسرائيل الله بربرية تلاليب عن إسلامك الله سوقرية تلاليب عن إسلامك الله سوقرية تلاليب عن إسلامك الله سوقرية يهود يا أمريكانك إثيوبيا عدو إلهي واي عدو إسلامك واي الله جبيه الله بربرية الله بربرية سيب أمريكانك عدو إلهي واي عدو إسلامك واي الله بربري مصيبة الله كوريدي مصيبة الله كوريدي دياري سبلك الله لقوي دبابات كي سبلك الله لقوي ورشري سب صوصار بلك الله لقوي إلهي محك برين دوفان الله كوريدي دوفان الله كوريدي يتوبي مانو أولاد لماني أو عن فرق وجبت لحد الله كبير مثل كي كوجر الله كبد بادي مثل كي كوجر الله كبد بادي أنت ماشي سوي ما تري دم بيقول الله عفي دم بيقول الله عفي ما أنت تايت ما القاتل الله نصبي maanta saacadaha soo mid kalmtu xus ala nugtoosi jil furduus dabaa nagu raabi jil furduus ala nagu raabi ilaahan ka baryaynaa ilaahay adow allah naga saar adow allah naga saar ka raayati xud ka tilig taag allah noogu dhig bari afrika tii raayati xud ka noogu taag allah ka dhig ilaahay waxa ka baryaynaa kitaabka ilaahay kii lagu mido allah noogu dhig kitaabka ilaahay kii lagu mido allah noogu dhig ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoo la dardaarmay beesha nabadoonka cali ma saaratay bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan ee calaymasaarka wa ah nabadoonkaas qiimaha badan nabadoon axmed maxmed xasan xaqiiqdii waa xaflad iiga duwan xafalaad tiro badan oo aan soo marnay waa xaflad ay ku midaysan yihiin dhammaan weliba si buuxda ay u joogaan qabaa'isha degta wilaayada islaamiga hiiraan miise gaara ayay leedahay xafladdan qolo ka maqan oo aan tabayaa ma jirto waxay calaamad u tahay qiimaha iyo qadarka uu leeyahay nabadoonka qiimaha badan oo ay keeneen walaalahanna reer maamiye oo ay ku soo dadaaleen nabadoon axmed waxaa mahad gaara mudan si guud beesha baadicadde oo uu horkacaya wabarkoodii iyo naqiibkoodii dhaqankii jifooyinka kala duwanaa oo isku duuban oo garab u ah haddii uu booska ka baxay walaalkeen saaxiibkeen nabadoonkii qiimaha badnaa yuusuf iidow allaha u naxariistee booskii uu ka baxay buuxintiisa oo reer maami ay u istaageen ayna u soo doorteen walaalkood ninkaas sheekha axmed maxamed xasan oo garab iyo gaashaan uga ahoo la socda oo la qayb qaadanaya waa idiin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum walaalaha reer maamiyo ayaga hadda gogasha dhigay geela tirada badanna ku qalay intaanoo muslimiinoo kala duwanna isugu keenay dantooda iyo ujeedkooda ay tahay ninkaas dhaqanka ah oo kitaabka alla inuu ku hogaameeyey u soo saarteen xafladdaa qiimaha badan ugu dhigay marti sharaftaa karaameeyeyna waa mudan yihiin si gaara inaan u xusno jazaakum allahu khayr baarak allahu fiikum intaa kadib walaalayaal dardaarankayga koobaad wuxuu ku aadan yahay naqiibka cusub ee lasoo doorto boorka lagu soo qoray oo lagugu talagalo halka dusheenna suran aayadda lagu qoray oo aan aad u hubo in aad micnahaan u garanaysid lafdi ahaanna aad u garanaysid dhaqankaaga waxaan kugula dardaarmayaa inuu noqdo aayadda qur-aanka oo meesha ku qoran waxaan kugula dardaarmayaa naqiibow dad baa ku doortay adduunyo iyo diin intuba inaad ku matasho oo aakhiradooda wixii anfacaya aad ku maamushid oo adduunyadooda wixii u roon aad ku maamushid bay kuu doorteen waxa aad ku mateli kartid oo adigana ku anfacaya ayagana anfacaya kutubkii qur'aankaa ee laguu dhiibay adigana aad qaadatay meeshana aad goobta ku ballanqaaday in asagaa uu noqonaya midka aad ku maamulaysid kaasay sharaftiinna ku jirtaa adiga sharaftaada kaasay ku jirtaa tolkaana sharaftooda kaasay ku jirtaa haddaad tolkaa horumar hor u rabtid haddaad ammaantooda iyo karaamadooda rabtid walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin sharafta iyo karaamada iyo qiimaha waxa ay ku jirtaa kitaabka qur'aanka dhexdiisa tolkaa kitaabka qur'aanka ku matal shareecada ku maam u caadil noqo in badan oo khiyaara oo dhaqanka taqaanaa kula dardaarantaye sabirka iyo dulqaadka badi hadday kulligood leexdaan oo aysan shareecada ilaahay rabin ha waafaqina diid dariiqa alle iyo jidka nabi maxamed ha ka leexana ku hogaami tolka doortay ninkaa odaga oo qiimaha badan oo aan ilaahay khayrka ugu rajaynayna waxaan leenahay sidaa qiimaha badan oo aad u soo kulanteen oo galabta xafladdan aan miisaha gaarka ku sheegnay oo mujtamacii wilaayada islaamiga iyo hiiraan deganaa qabaa'isha kala duwanaa kulligood aad ugu yeerteen ood ku martiqaadeen xafladdaa quruxda badan oo aad dhigteen iyo nabadoonkaas qiimaha badan oo aad keenteen u garab noqda sida laydinkugu dardaarmay garabkiisa noqda xaqa ugu kaalmeeya ha khudlaaminina ha garab bannaynina ha lugoynina isku duubniba wax idiin ah maamiyow midooba walaalooba nabadoonkiina garab u noqda god cadaaba ha ugu sabab noqonina god naareed ha ugu sabab noqonina adinkii isagaba isku kaalmaysta inaa ilaahay jannadiisa gashaan intaa waxaan leeyahay beesha aan walaalaha nahay ee reer maamiyo ee nabadoonka soo doorata waxaan warkay ku gabagabaynayaan maadaama ay fadhiyaan si guud qabaa'isha soomaaliyeed ee muslimiinta walaalaha ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan galabta weliba caddad haa'il ay ku fadhiyaan oo tiro badan oo qolo maqan aysan jirin annaga muslimiin baanna nabi maxamed baan ku abtirsanaa calayhi salaatu wasalaam dadka naga soo hor jeedo waxay ku abtirsadaan ibliis halka annaga nabi maxamed ku abtirsanno gaalada iyo wixii raacay waxay ku abtirsadaan ibliis annaga dhaqankeenna waa kutubkeenna qur-aanka ah waa sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa aan dhowranayno oon ilaashanayno oon ku dhimanayno oon ku noolaanayno waa kutubkeenna qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam cadow baan leenahay cadowgeenna ilaahay subxaana wa tacaala waa jebiyey markhaati baa ka wada tihiin alla yidhi mayid waxaa u dembeeyey kaa la sii wada shala waxaad maqlayseen gaaladii ka soo baxday feerfeer oo markay joogaan kalabayrka laamiga isla dhigay ayagoo noolnool oo dhaqaaqeelaana jidadkay jiifaan oy ka tageen sida ari weligaa ari ma hoga raacaysa allahu akbar cadowgeennii ugu xumaa oo aan lahayn waa kuwa laamiga dhex yaalyaalo ayagoo bakti ana waa yaalyaalin bal hadda jilcle iyo waraysi beer gadiid iyo qabne iyo waraysi cadowgeenni waa dhabar jeediyey bacdamaa aan sabirnay oo aan waxaan idinkaga mahad celinayaa guud ahaan beelaha muslimiinta ah oo degan wilaayada islaamiga hiiraan naf hurkiinna iyo maal hurkiinna iyo dulqaadkiinna iyo garab istaagga mujaahidiinta aad garab istaagteen oo naf iyo maal baad ku garab istaagteen waa idinkaga mahad celinaynaa waxaad horay u dhiibteen oo ilaahay shareecadiisa aad ku bixiseen ilaahay qabrigiinna qiyaamihiinna idinkugu qaboojiyo maalin aad tabar yartihiin allaha badiil fiican idinku siiyo xerada iyo guriga aad ka keenteenna allah subxaanahu wa tacaala badiil fiican ha idiin geliya maalkiinna allah idiin barakeeyo waxaa marka baaba'ay oo dhabar jeediyey oo siyaasad ahaan u baaba'ay oo dhaqaale ahaan u baaba'ay oo caskari ahaan u baaba'ay oo khilaafka dhex yaallo oo gaalada tii waaweyneed iyo tii yaryaraydba ay isku dhex yaacday itiraab baa dhacay reer hiiraan meesha ka soo baxaan baa la sugaya galabta gogosha la fadhiyo oo dhaqankii soomaaliyeed oo dhan iyo khiyaartii iyo qabaa'isha ay fadhiyaan gogosha galabta oo gogol baadacad baadacadowda diimeed baa tihiin dhaqanka soomaaliyeed qabaa'isha soomaaliyeedow muslimiin baa tihiin waxa aan galabta ku ballamayno oo aan ku kala tagayno waxaa weeye cadowga baaba'ay kuwaan jalalaqsi degan baa guuraya kuwa buula burda degan baa guuraya kuwa maxaas joogay halgan baa guuraya kuwa jawhar baa alaabta rartay gaaladan ma daba qabsanaynaa oo haniimada ma ka reebaynaa iyo maalka ay wadaan ma halakaynaynaa gaaladan oo ma dabar goynaynaa ma iswaadaynaynaa ya waree hiiraan maxaa noo ballana war dabagalka iyo halakaynta iyo dabagoosiga gaalada ma ku ballamaynaa ninba meeshuu ka gaaro ya ninba meeshuu ka gaaro waa kuwaan iska badaadanaya ee ayagoo aadan xabadba ku ridin baad hubkooda soo qaadan kartaaye ood israacin kartaaye nimankaa inaan ka ciilbaxno oo aan israacinno intaana waxaan leeyahay walaalaha ama qabaa'isha muslimiinta ee degan wilaayada islaamiga hiiraan si guud warkayga waxaan ku gabagabaynayaa xafladdii qiimaha badnayd ee lagu soo doortay nabadoon sheekh axmed maxamed xasan gabagabadeedii aan galabta u fadhinno waxaan leenahay nabadoon soo dhowow wilaayadaada islaamiga hiiraan ku soo dhowow qabaa'isheeda soomaaliyeedoo walaalaha ku soo dhowow beeshaala baadacadda ku soo dhowow reer maamiyo ku soo dhowow nuqabadii iyo dhaqankii oo wabarka uu u weyn yahay galabta meesha fadhiya gogoshoodii ku soo dhowow naqiib soo kordhaa tahay annagana waa ku aqbalnay waa kuu ducaynaynaa booskii noo buuxi yuusuf iidow waxaa mahad mudan runtii oo aan hilmaamay muddadii ama fadradii oo yuusuf iidow maqnaa reerka maamiye ma uusan kala tegin waana wada jiray wuxuuna u dhisnaa sidiisi waxaana gacanta ku hayay ilaahay ha ka abaalmariyo cabdulqaadir abjad nabadoon abjad waa nin waayeela hoddo ah dadaalkii aad soo bixisay allaha ka ajirsiiyo ilaahay idinkii haddana garab u noqo walaalkaa ha khudlaaminin u miciin kulligiinna waxaan idin leenahay wajazaakum allahu khayran
wahagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynayna faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العالم